wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka furtay shir looga hadlayay gaaritaanka heshiis bulsho oo ku dhisan kobcinta dakhliga gudaha dalka waxaana shirka goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socda golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya madax ka socota bankiga adduunka iyo xubno ka socda bulshada rayidka agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya suleymaan sheekh cumar ayaa ugu horeyn ka hadlay ujeedada shirka bismillahi raxmaan raxiim shirkan ahmiyaddiisu wuxuu ahaa shir runtii ahmiyad weyn si aad arkayseen wax lagu soo bandhigay warbixin dhammaystiran oo ku saabsan laba arrimood oo runtii aad iyo aad muhiima ta koowaad oo ah sidii ay dowladdu u kordhin lahayd kor loogu qaadi lahaa dakhliga waddanka gudihiisa laga soo ururiyo isla markaana loo waafajin lahaa dakhligaa la soo ururiyey sidii loogaga faa'iidayn lahaa bulshada soomaaliyeed taasoo macnaheedu tahay wixii la soo ururiyey maxay dowladdu ka qaban kartaa baahiyaha guud u qabanayso dadka marka muhiimaddiisa guud marka laysu geeyo waxay ahayd iswaafajinta in ay dowladdu dakhliga kor u qaado soo ururiso dakhli ku filan in adeegga guud ee dowladda ay bixinayso dadka iyo shaqada dowladdaba lagu wada fuliyo dhanka kale wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan cige oo shirka si rasmi u daafura ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wada jir a loo dhiso dakhliga gudaha dalka in kor loo qaado awoodda dowladda ee wax soo saarka dhanka dakhliga iyo cashuuraha si loo ballaariyo adeegyada dowladda ay fidiso taasoo iyaduna keeni karta inay kor u kacdo maxaanku idhahdaa legitimacyga iyo sharciyadda dowladdu ay leedahay ee dadka soomaaliyeed ay ku qabaan xidhiidhka dowladda iyo qofka muwaadinkaa ka dhexeeya sida uu u daciifka yahay way iska caddahay ma u baahna in runtii lagu nuuxnuuxsado oo la sharxo markaa waajib dheeraada dowladda runtii ay ku soo kordhinayaan mar kasta oo uu fido spaceka dowladdu
shirkan ayaa qayb ka ah shirar wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya muddooyinkii dambe qabanaysa oo looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa dakhliga gudaha kaas oo si wada jira bulshada iyo wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay si wada jir u dhisaan